garoonka k k ee magaalada beledweyne ayaa lagu soo xiray tartan kubadda cagta ah kaasi oo loo qabtay ciyaartooydii hore ee magaalada tartankan ayaa waxaa ka qayb galay toban kooxood oo ka dhisan xaafadaha magaalada kuwaasi oo kala matalayay xidigihii hore ee gobolka cabdikariin xamarow oo ka mid ah guddiga soo qabaqaabiyey tartankan ayaa ka warbixiyey heerka uu soo maray iyo ujeedka loo qabtay tartanka koobkii rabadlaan kaab aan ugu talagalnay dadka jili culeyska ah ayaa noo soo gabagaboobay si qurux badan ayaa noogu soo dhammaaday maasha allah labada naad isku soo baxdan waxay ahaayeen dhegaay iyo doonka koobka waxaa qaaday dhegaay waxayna ku qaadeen rigooro rigooro alxamdulilah rabbilcaalamiin si qurux badan noogu soo dhammaaday insha allahu tacaala anaga ujeeddada u qabanina muxuu ahaa ishee koobkaana waxaa waaye in dadkii hore oo lajimiintii hore garoonka isku arkaan ee iskugu dambeysay muddo dhowr iyo toban sano ka hor marka hamiidahan kaleena waxay in las arko laisku maxabadeeyo oo lasjecoo laisku imaado oo la dhaho war koobkaan isku aragna maxay tahay koobkii odayaasha waaye marka alxamdulilah rabbilcaalamiin si qurux badan noogu soo dhammaaday qaar ka mid a ciyaartooyda loo qabtay tartanka ayaa dhankooda bogaadiyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleysanay koobkii ramadaan kaab ee loo qabtay jilib culeyska farxaddeena lama soo koobi karo waad dareemi kartaa markaa yacni aad tartan gasho oo aad ku guulaysato oo aad ku soo baxda lamber one farxaddaada lama soo koobi karo lamana qiyaasi karo waxaan leeyahay guddigii soo qaban qaabiyey koobkaas aadka u quruxda badan waxaan rajeynaa insha allah sanadkan sanadkiisa midkaas mid kasii qurux badan inay inoo dhigi doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo
aad iyo aad aa u bogaadinayaa khaasatan dadka tartanka soo qabaqaabiyey ee ramadaan kaab ee dhalinyarta xaafadda howlwadaag aada iyo aad umahadsan yihiin muhiimadda loo qabtana waxaa waaye in sboortiska yacni sare loo qaado dadkii hore oo yacni ka cuslaaday garoomada dib loogu soo celiyo muhiimadda taasaa kow ka ah waxaan iska kaashaday dhalinyaro iskaashato ah oo lajamadii hore xaafadda ah koobkaasna waxaa kasoo qayb galay ilaa labiyo toban naadi oo jilib culeys ah tartamada noocan ah ayaa waxa ay ka qayb qaataan horumarinta tayada xirfadaha iyo isdhexgalka dhalinyarada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan